qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo maantay kulan ku yeeshay magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaarka galmudug ayaa nasiib darro ku tilmaamay dagaalkii cuslaa ee shalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud xildhibaanadan oo kulankooda kadib la hadlay warfidiyeenka ayaa sheegay in dadka ku dhaqan deegaanada galmudug aysan u baahnayn in dagaal lagu horiyo waxayna sidoo kaleeta sheegeen in dagaalka ka dhacay magaalada dhuusamareeb ay ka qayb qaateen mas-uuliyiin ka tirsan galmudug
waxaa la yaab leh in ciidamadii loo diray cadowga caalamiga ah in dib loo soo celiyo ayagoo cadowgii dadkii iyo duunyadii iyo ceelashii biyaha ay haystaan in dhuusamareeb lasoo weerarsiiyo aad baan uga xunnahay waa ka tacsiinaynaa inta dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacantana ilaahay ha u dhayo ha caafiyo waxaa noo caddaatay dowladda uu madaxweynaha ka yahay cabdikariin uu hogaamiyo xukuumadda gaar ahaan inay ay ka leexatay dariiqaas isaga ah oo dib heshiisiin oo u leexatay dagaal iyo qas haddii wax yar aan jirciyo meeshaas dadka ka taliya dhuusamareeb oo layidhahdo ahlu sunna waljamaaca waa dad la yaqaano ummadda soomaaliyeed ay og tahay ama ummadda gobolladan ay og tahay dhibka ay ka soo mareen inay nabad noqoto meeshaan dagaalka shalay dhuusamareeb ka dhacay waxaa ka shaqeeyey xubno ka mid a dowladda galmudug xildhibaano federaalka oo u dhashay degaanka ayaa ka shaqeeyey lacag ku bixiyey abaabulay beela in la iskugu diro in dagaal halkaa ka dhaco dhinaca kale xildhibaanadan ayaa sheegay inuusan jirin wadahadal u dhexeeya maamulka ahlusunna iyo dowlad goboleedka galmudug waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha galmudug madaxweynehayga waxaan ugu baaqayaa meel kasta uu tago wuxuu yidhaahdaa wadahadal ayaa waxaa noo socda ahlusunna waljamaaca iyo annaga wadahadal ayaa noo socda waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed uu caddeeyo ummadda galmudug meel kasta joogto uu caddeeyo madaxweynehaygu arrintaas been buu ka sheegaya wax wadahadal u socda lama arko ama qof ha wado ama laba ha wado ama koox ha wado wax wadahadala oo u socda oo ma jiraan
waxaa noo caddaatay in xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne cabdikariin loo doortay dhammaystirka dib heshisiinta waxay goobo badan iyo shirar badan oo ay ku qabteen deegaanada galmudug ama dadka galmudug ka soo jeeda ay u sheegeen in dib heshisiinta u dhexaysa ahlu sunna oo qayb ka mid a deegaanada galmudug ka talisa iyo xukuumadda galmudug in heshiiskaas uu meel fiican marayo lana soo dhammaystiri doono laakiin waxaa noo caddaatay markii dhuusmareeb dagaalka ka dhacay in heshiiskaas uusan waxba ka jirin bilaabatana xaalad colaadeed